golaha amniga qaranka ayaa go'aamiyey in ciidanka biliiska soomaaliya oo keliya ay sugi karaan ammaanka guud ee caasimada muqdisho kadib kulan ay guddiga ku yeesheen xarunta gaadiidka ciidanka biliiska ee gobolka banaadir kulanka oo looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa ammaanka gobolka banaadir oo birihii ugu dambeeyey faraha kasii baxayey ayaa waxaa sidoo kale tababar sharciga ciidanka biliiska loogu furay ciidamadii nabad sugidda ee xasilinta caasimada la magac baxay kuwa oo dhowaantan laga qaaday wadooyinka waaweyn ee muqdisho islamarkaana lagu biiriyey ciidanka biliiska soomaaliyeed kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyayaasha ciidamada biliiska iyo asluubta ee soomaaliyeed iyo taliska sare ee biliiska ciidanka amisom iyo saraakiil kale waxaana si rasmiya loogu dhawaaqay in amar ka soo baxay guddiga amniga qaranka lagu go'aamiyey in ciidanka biliiska soomaaliyeed oo keliya ay mas-uul ka yihiin sugidda amniga caasimada muqdisho islamarkaana ciidamada kale ee ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dowladda soomaaliya aysan shaqo ku lahayn haddii aan loo yeeran sida uu sheegay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed saraya guuto bashiir maxamed jaamac bashiir goobe
guddiga amniga qaranku ka fadhiisto dowladdii fadhiisato la go'aamiyo dhammaan shaqooyinka amniga gudaha in lagu wanaajiyo booliiska maantayto ciidan aan booliiska ahayn oo magaalada dhexdeeda shaqo amni ka qabanaya hadduusan booliisku weydiisan uusan taliyaha booliisku u yeeran waa ka mudan in la yidhaahdo halkaas ciidan ha loo dirto buliiska maymaymay buliiska ma bixi karo ha loo diro ciidamada kale waxaan soo marnay soo maaha maantana maxay maraysaa buliiska ha loo daayo shaqadiisa ha lagu aamino waa ka soo bixi karaa waxaan ka mid ahay ama ugu horeeya codadkii sidaa dheer u yidhi way ka bixi karaan intayada kale ee ciidamada qalabkase ee soomaaliyeedna dhabarka ayaannu ka istaagayna wax allaali wixii taakulayn iyo gargaar iyo iskaashi ay nooga baahan yihiin maan siinaynaa laakiin hormoodnimada iyo waajibaadka dastuurku u idmaday amniga gudaha waa ciidanka booliiska ha loo daayo dhanka kale taliyayaasha ciidamada waxay si rasmiya xariga uga jareen tababarka dhanka sharciyada biliiska oo loo furay boqolaal ciidan oo ka mid ahaa ciidankii nabadsugidda gobolka banaadir ee xasilinta la magac baxay kuwa oo si rasmiya loogu biiriyey ciidanka biliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka biliiska soomaaliyeed jenaraal bashiir cabdi maxamed washington oo soo dhoweeyey kusoo biirista biliiska ciidanka nabadsugidda gobolka banaadir ayaa sheegay in ciidamadani isbiiristoodii ay sugi karaan amniga gobolka banaadir iyo xitaa amniga guud ee dalka siduu yidhi
weyn ku soo birteen ciidan laga aas-aasay dhammaan ciidamada kalooda ciidankan aad maanta ku soo biraysaan waxaan rabaa in aad qaadataan inaad niyadiinna u sheegtaan inaad buliisteen in dhaqankiinnu uu noqdo dhaqankii ciidanka ciidankan waa ciidan dhowr nooc oo kala duwan u shaqeeya ciidankaad maanta kusoo biraysa waa ciidan la shaqeeya wasaarado kala duwan waa ciidan haya welina gacanta ku haya shaqadii idinku aad hayseen ee amniga qayb waxaanu doonaynaa marka shaqadii aad gacanta ku hayseen ee aad sugidda amniga oo ahayd badbaadinta nafta iyo maalka muwaadiniinta soomaaliyeed iyadoo meesheedii ah in aanu idinkugu darno aqoontii aad ku shaqayn lahayd waad ku soo kordhisaan aqoonta aad leedihiin ee xagga amniga iyo intaad ku ammaanan tihiin amar qaadashada waad aad ugu fiican tihiin adadaygu aad ku fiican tihiin taxadirku aad ku fiican tihiin inaad boliis ku soo kordhisaan idinkuna aad qaadataan wixii boliisku idin baraayo waxaan aaminsanahay haddii laysku daro marka firfircoonida iyo niyadda wanaagsan ad la timaadeen iyo aqoonta marka laysku daro iyo waayo aragnimada ciidanka boliiska marka laysku daro amniga magaaladan inaynu sugi karno weliba amniga soomaaliya oo dhan inaynu sugi karnaan aaminsan bashiir maxamed jaamac bashiir goobe taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo ciidankaasi la hadlayey ayaa u sheegay inaysan waxba ka jirin warar kale sla dhex marayey baryahan ee sheegayey in dhaqan celin loo furayo maadaama iminka lagu beeriyey ciidanka boliiska soomaaliya hay-adda surdoonku inay qawaaniin ka duwan iyo habraacyo ka duwan taasay ku shaqaynayeen waa inaad markaa taqaanaa dhammaan miinaadaha kala duwan ee ciidanka booliiska ha u malaynina marka inaad dhaqan celin tihiin waxaa qalbigiinna ka buuxayaan ogahay ama dadku sheekay dhaqan celin laydinma keenin cabsidaas soo ma jirno hortii been waaye dhaqan celin ma keenin dhaqan celinta anaa la ii keenaa booliiska looma keeno inta lama keeno saasoo maaha kii la dhaqan celinee anaa laii keenaa laiga keenana markii laiga keenana maynu dharkaan gashanayo dhar kaluu gashanaa dhar xariiqmala leh oo kood yeelow iyo gaduudiyo yaa ayuu gashanaa kuwa ma gasho wiilal qarankaad u soo shaqeeyey u soo rafaaday har iyo hameen u soo taagnaa soo difaacay cadowgiisa la soo dagaalamay ayaa kii inkastoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay wado dadaalo lagu doonayo in nabadgelyada caasimada muqdisho ay noqoto mid si buuxda ay gacanta ugu dhigto ayaan haddana waxaan laysku halayn karin ammaanka guud ee gobolka banaadir oo weerarada qaraxyada ka dhaca kasakow ay ku soo kordhayaan dilalka qorshaysan oo kooxo bastelodo ku hubaysan ay ka geystaan habeen weliba degmooyin ka tirsan caasimada muqdisho